galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington
waa maalin sabti ah bisha januwarina waa afar iyo labaatan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo weliba efemyada geeska afrika idaacaddayada galabnimona waxaa si wada jir ah idinku daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaciil xuseen farjar
markabkaasu waa jiraa innagana waxaa noo keenay somalilan wuxuu keenay badeecado kadib markii badeecadahaas laga dejinaya ayaa lagu arkay inuu qalab la tirsido waxaana ku socota baaris oo xilligan hadda baaris baa lagu hayaa meeshuu qalabka u sido meeshuu ka yimi cidda wax kan iska leh
kaasi waxa uu ahaa wasiirka kalluumaysiga somalilan cali jaamac buureed oo ka hadlaya markab sida hub oo lagu qabtay dekedda magaalada berbera waraysi ayaannu idinkaga haynaa qodobada kale ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii ama wararkii ugu dambeeyey ee dalka yeman barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka ciidamada ilaalada xeebaha somalilan ayaa baadhis ku wada markab ku sugan dekedda berbera kaas oo sida hub kala duwan iyo gaadiid nooca dagaalka ah wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan cali maxamed waran cadde ayaa v o a u sheegay in markabkani sido hub ay ka mid yihiin madaafiic beebayaal iyo weliba gaadiidka dagaalka wuxuuna sheegay in haatan ciidamada somalilan ay gacanta ku hayaan isla markaana baadhis ku wadaan wasiirka waxaa hadalkiisa ka mid ahaa
waxa weya baabuurtan gaashaamada beebeeyada iyo iyo kuwan kale ee gaashaamada ciidamadu ay ku dagaalamaan iyo doonyaha dagaalka dooni weyn kuwa dagaalka ah ee boriyaa qaaday iyo madaafiicii baa ku jira waa waa dhowr shay weya manifestna ma laha markabka saarana ma laha markii uu dekeda soo geliyana muu cadaynin inuu inuu hubkaas sido muu soo sheegin marka dee afkiisa mooyaane lama garan karo meeluu ka meel cid bahalkan le alaabtan qalabkan cidla la garan maayo lakin isaga wuxuu leey boorsodaan baan ka imi isaga wuxuu leey dubay baanu socday marka bal waanu eegi doonaa cidda sheegata iyo cidda hubkaale
kumanaan dadka reer yeman ah ayaa sabtada maanta ah ku dibadbaxaya kooxda fallaagada shiicada ee xuutiyiinta arrintan ayaa timid laba maalmood kadib markii xilka uu ka degay madaxweynihii dalkaasi cabdirabo mansuur haadi dad goobjoogayaala ayaa sheegay in dibadbaxayaashu ay socodkooda kasoo bilaabeen fagaare u dhow jaamacadda sanca iyagoo u lugeeya dhinaca guryo ay madaxda dalku degganaayeen jimcihii ayaa sarkaal sare oo maraykan oo dhinaca amniga ah uu sheegay in la hakiyay howlgalladii ka hortaga argagixisada kadib markii ay dhacday xukuumaddii maraykanku taageeri jiray wakaaladda wararka ee royters ayaa soo xigatay saddex sarkaal oo maraykan ah kuwaasi oo sheegay in la joojiyo howlgallada argagixiso la dirirka ee diyaaradaha dronsku ay ku jiraan weli macadda ilaa goorta howlgalladaasi hakadka ay ku jirayaan ciidamada booliska ee bariga dalka ukrain ayaa sheegay in madaafiic la tuuray inay dileen ilaa toban qof oo ku sugan magaalada dekedda ah mariopol saacado uun kadib markii hogaamiyaha sare ee jabhadda mucaaradka ah ee ku sugan gobolka doneski uu sheegay inaanay jiri doonin wadahadallo dheeri ah oo ay la sii wadaan xukuumadda kiyef wakaaladda wararka ee royters ayaa ka soo xigatay taliyaha ciidanka booliska isaga oo leh mucaaradka waxay daqeeyeen goobo la degan yahay oo ku yaala magaaladaas nimadii jimcaha ayaa madaxa jamhuuriyadda la baxday doneski ee uu taageero ruushku uu sheegay in ciidamadiisu ay weerari doonaan milatariga dowladda ilaa ay gaadhsiiyaan xuduudaha gobolkaas doneski
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa kusii jeeda dalka indiya maantoo sabti ah isagoo wadahadalla lale ra-iisul wasaaraha indiya narendara mode oo ku aadan isbeddelka cimilada iyo xiriirka ganacsi madaxweyne obama ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay ee ka qayb gala munaasabadda qarannimada dalkaasi oo ku aadan lix iyo labaatanka bishan labada hogaamiye ayaa samaystay xiriir wanaagsan markuu master modi booqashada ku yimid washington madaxweynaha ayaa la qorsheeyey inuu booqdo taaj maxal talaadada balse waa la baajiyey qorshahaasi isagoo u duuli doono sacuudiga si uu uga soo tacsi guto geerida boqorka aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynaha uu ka duuli doono indiya kadib marka uu khudbad jeediyo maalinta talaadada ah madaxweyne ku-xigeenka maraykanka biden oo horey loo qorsheeyey inuu hogaamiyo wafdiga tegaya riyaad balse waxaa la sheegay inuu sii joogi doono washington
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna somalilan sidii aad warkaba ku maqlayseen mas-uuliyiinta somalilan ayaa sheegay in dekedda berbera ay ku joojiyeen markab sida qalab milatari oo ay ka mid yihiin baabuurta gaashaaman madaafiic iyo doonyo wariyaha v o a hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa xaaladda markabkan ka waraystay wasiirka kalluumaysiga somalilan cali jaamac buureed ugu horreynna wuxuu weydiiyey shixnadda markabkaasi siday iyo halka laga leeyahay
markabkaasu waa jiraa innagana wuxuu inoo keenay somalilan wuxuu keenay badeecado kadib markii badeecadahaas laga dejinaya ayaa lagu arkay inuu qalab milatarisado waxaana ku socota baaris oo xilligan hadda baaris baa lagu hayaa meeshuu qalabka u sido meeshuu ka yimi cidda wax kan iska leh marka runtii waxaan rabnaa in aan baaristu markay soo baxdo laga bixiyo warbixin dheeraada iyo faahfaahin oo ay ka bixiyaan ciidamada iyo saraakiisha hadda hawsha ku lugtan insha allah waxaa la leeyahay suudaan baa laga leeyahay dubayna uun ku socdaa la sheegay arrintaas iyada waa wararka hordhaca aynu hadda hayno oo sidaasaa naloo sheegay in maaragtay suudaan qalabkan kolley ku lug leedahay ama koonfurta ha noqoto ama dhinac kale ha noqotee laakiin waxaynu u daynaynaa inay warbixintu si toosa usoo baxdo oo baaritaanka hadda lagu hayo oo hay-adaha ammaanku ay ku hayaan ay soo saaraan kadib baynu markaa si fiican u shaacin doonaa wixii maaragtay uu ku saabsanaa iyo meeshuu ka yimi iyo cidda waxaan ka dambaysa waad ogtahay dee mandaqada aynu ku jirno dhibaatooyin badan baa ka jira dagaalo badan baa ka socda marka wax badan hadda heegan baa ciidamada la geliyey weliba ciidanka badda iyo ciidanka kale oo milatarigaba si maaragtay loo ilaaliyo xuduudaheenna iyo badaheenna warbixinta hadda aan gobolada iyo degmooyinka badda ku teedsan ka helno maalin walba sidii si ka badan baanu hadda dadaal ku wadnaa sababtoo ah waad ogtihiin oo dhinacan yaman oo bad dheer inala wadaagta dowladeedii way burburtay marka waxaan khatar badan in maaragtay inay kaga soo fool yeelato ayaa dowladda iyo ciidankeeduba heegan ugu jiraan shacabkana waxaan ku wargelinaynaa oo aan ka codsanaynaa in dhammaan wixii ay garan waayeen oo dhaqdhaqaaqa ay si deg dega usoo gaarsiiyaan hay-adaha dowladda oo maaragtay ugu dhow soomaaliya xeraalyaha guud iyo hanti dhowraho kiis baa jiray ee ka dhexeeya waxaa la sheegayaa in markabkaasi u liisan ka haystay somalilan iyo badaheeda arrintaasi ka hor aad baan arrintaa ula yaabay markii aan ka dhegaystay xeraalyaha dowladda soomaaliya oo ka hadlaya markab isaga iyo isku dacweynayeen hantidhowraha dowladda soomaaliya oo uu leeyahay wuxuu ka haystaa somalilan buu sharci ka haystaa inuu kalluun iibsan karo ah annagu dee markabka ama doonta sharciga noolihi xamar iyo maaragtay koonfurna ma tagto laba wadan baanu nahay midna miduma gudbo midda kale waxaan runtii aad iyo aad hadalladiisii ugu jirtay oo aan rabaa inaan halkan ka caddeeyo waxa weeye somalilan iyo soomaaliya kama dhexayso sharci cid u dhexaysa oo dowlada oo tiraahda annagaa sharci bixinayna waa laba dowlal oo jaarah oo walaalaa weeye laakiin meesha uu ka lahaa xelaalyuhu awood uma le muxuu ahaaye sidii maamul goboleedadii ka jiray soomaaliya uu somalilan ugu soo qaatay oo lahaa maaragtay awood uma laha inay liisama bixiyaan dee arrintaas waa waxaan u aragnaa inay gaf iyo daandaansi tahay waxaan kaloo u aragnaa inay ka hor imanayso heshiisyadii iyo wadahadaladii nabadeed ee hadda la waday dee annagu leysamada iyo sharciyadda badda somalilan annagaa bixina markabkaas wax jira maaha annaga xaggayaga wax ka diwaan gashanna maaha
kaasi waxa uu ahaa wasiirka kalluumaysiga somalilan cali jaamac buureed oo u waramayay wariyaheena magaalada hargeysa barqad maxamuud kaariye
kumanaan qof oo reer yaman ah ayaa maanta bannaanbax ka sameeyey magaalada sanca oo ay kaga soo horjeedaan mucaaradka xuutiyiinta laba maalmood kadib markii uu iscasilay madaxweynihii waddankaasi cabdirab mansuur alxaadi shalayna dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay hakisay iskaashigii dhinaca la dagaalanka argagixisada ee ay la lahayd yeman kadib markii ay dhacday dowladdii waddankaasi falastiin axmed iimaan oo stuudiyaha igu wehelisa ayaa arrimahan ka waraysatay wariyahayaga ku sugan sanca jacfar kukaay
falastiin waa mahadsan tahay kolley xaaladda guud ee magaalada sanca aad ayay u qarsan tahay kadib markii ay meesha ka baxeen xukuumaddii waddanka iyo madaxweynihiiba waxaa jiray maanta oo magaalada sanca ka jiray banaanbax boqolaal qof amaba ku dhawaad kumanaan ruux ay isugu soo baxeen oo ay ku taageerayaan madaxweynaha jamhuuriyadda yeman isla markaana ay kaga soo horjeedaan waxa ay ugu magac dareen inqilaabka loo geystay xukuumaddii iyo dawladdii iyo madaxweynihii sharciga
kaasina wuxuu ahaa wariyaha v o a jacfar kukaay oo ku sugan sanca oo wararkii ugu dambeeyey ee kusuga ka socda dalka yemen na siinayey abdhatekii falastiin khadka telefoonkaad kula xidhiidhay marka waxyaabaha khadka ugu badan telefoonka ayaa aan aad u xumaa laakiin idaacada qaybaheena dambe ama idaacadeheena soo socda ayaan dhegeystayaasha ugu soo gudbin doonaa markana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daandure ayaa inoo haya
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan ibraahimna warqad dheeroo nahayo oo horteeda taallamaan ku bilaabaa mise bal ishaan sii mariye dhinacagan adiga le waay adiga le waay haddaad tiri xilbaad isaarto waa taan ku bilaabo waxay ka timid awoowe axmed aadan jaamac oo loo yaqaano qorane iyo ayeeyo sahro cabdulle salaaf iyo hooyo yaasmiin axmed qorane iyo caruurteeda hooye samsam axmed qorane iyo caruurteeda hooye khatro axmed qorane iyo caruurteeda hooye faadime axmed qorane maxamed axmed qorane mahad axmed qorane abti cawke cali iyo dhammaan reer jaamac firin cabdikariin jaamac iyo caruurtiisa cabdifataax jaamac iyo caruurtiisa maxamuud xaaji cumar iyo xaaskiisa muxiyadiin xaaji cumar maxamed xaaji cumar sahre xaaji cumar maxamed cabdulaahi cabdi aad bay warqadan ibraahim dadka ku qoran u fara badanyah hase ahaatee bal maadaama aan xoogaa isle maanta bal shaah kulana waad soo cabtay enerjiga hore uga faa'iideeyo xaawo jaamac cabdi iyo khadro jaamac cabdi iyo dahbo jaamac cabdi iyo maryan jaamac cabdi iyo faadumo jaamac cabdi iyo dhammaana reer cabdi war jecel baa la yiri waa tahay yaan war jeclayn ibraahino annagaaba ka qoodano mashaarna ku qaadane iyo maxamed faarax gurey iyo xaaskiisa iyo maxamuud faarax gurey iyo xaaskiisa cabdulqaadir faarax gurey iyo xaaskiisa iyo maxamuud faarax samatar iyo xaaskiisa cabdi faarax samatar xaawo faarax samatar iyo seegeeda deeqo faarax samatar iyo seegeeda khadar cumar samatar iyo xaaskiisa hure cumar samatar iyo xaaskiisa iyo dhammaana reer samatar aw axmed adeer muxyadiin ileeye maxamed nayl cabdiweli maxamed aadan waxa uu ku magac dheer yahay ducaale hadal wanaaje iyo cabdixakiin nuur khaliif iyo xaawo siciid fool jaawe iyo deeqa suudi tirabi iyo maxamed xirsi juxlo baa la yiri asxaab kale halkan ugu dambaysa waxa ay kala yihiin daa-uud maxamed faarax iyo cabdiqani xaashi axmed iyo jaamac maxamed guuleed iyo farxiyo jaamac salaad iyo khatro jaamac salaad iyo dhammaan reer jaamac salaad waa tahay waxay dhammaanteed kala joogaan soomaaliya iyo ethoobiya gaar ahaan baa layiri kililka shanaad maraykanka yurub iyo meelo kaleoo dunida ka mid a waxaanay tahaniyad aroos u dirayaan cali faarax samatar iyo marwadiisa kowsar baa la yidhi cabdulqaadir jaamac oo arooskoodu ka dhacay magaalada garowe taariikhdu markay ahayd afar iyo tobankii bishan aan ku jirnay january sanadkan laba kun shan iyo toban maalin khamiisa bay ahayd baa layidhi waxaana leenahay bay yidhahdeen noqda kuwa isku waara bashbash iyo barwaaqo ibraahim warqadan aad bay u dheereed waa shan waraaq oo laysku soo duuduubay marka waa ka dabaashaa leedahay waan ka dabaasho toddobaadkan laakiin haddii la ii soo celiyo tabartii tanay ku dhamaataan le waa tahay dhambaalkanna waxa uu ku bilowda marka ugu horreysa waa salaamatiin daadiyaasha barnaamijka hambalyada heesaha daandura iyo casho waanu idinka guddoonnay waxaa kalena hay yidhaahdeen daa'uud maxamed cabdulaahi iyo cabshiro maxamed yare iyo waxay yidhaahdeen saleymaan maxamed yare iyo mursal maxamed yare iyo marin maxamed yare iyo cabdiraxmaan maxamed sheekh iyo axmed maxamed sheekh iyo ibraahim maxamed sheekh iyo yuusuf maxamed sheekh axmed ibraahim degale iyo ayuub cabdulaahi maxamed iyo waxay yidhahdeen abshir ibraahim cali iyo salaad maxamed isxaaq ibraahim maxamed isxaaq iyo xaawaluul maxamed isxaaq iyo sawda maxamed isxaaq iyo shariifo maxamed isxaaq iyo waxay yidhahdeen awow maxamed isxaaq dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan puntland koonfurta soomaaliya waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba ay u diraan aabe cali maxamed yare iyo waxay yidhahdeen hooyo aamina maxamed isxaaq oo wiil uu ugu dhashay bay yidhaahdeen magaalada baydhabo gobolka baay waxaana wiilkaasi loo bixi yidhahdeen cabdulaahi cali maxamed yare ducaduna waa xaggiina cabdulaahi yare soo barbaara ayaan ku leenahay aniguna amiin ayaan raacinaya bal heesaan ku nasan ibraahim oo anigu shan waraaqoo laysku xirxiray mid ka dhigay markaa balan aan yaro nasanno dadkoo dhani ha wariyeen dareenkaygu inuu yahay naftu kayla duubnayd hee dirin inaan la jiifsado darmuhu way badan yihiin ibraahim oo ma kuwan waa casriga aha tii mise waa caawiga laga samaynayey oo dhulka la dhigayey ee la falkin jiray oo la falkinayey oo aan joodari lahayn oo aan barkin lahayn oo aan dhiisoolo lahayn waa taa ayaa ku luqay heesta waa fanaanadii katro daahir
Yeah.
dadko dhani haweriyeen haweriyeen dadka oo dhan adaa kow ka ibrahim oo wariyana ahay maxaa warinaysaa naftukay la duubnayd derinaan la seexdo sariirahan oo waaweyn oo caasha moolymaritaan rabaa igo calaashaan waxaa la leeyahay derinta waxa ugu jaban ee qoyska jaceylka uu runta ah isticmaali waayo karo oo
waa tahay khatar aad bay u mahadsan tahay fariin fiicanna way noo dirtay marka waa inta ay hawshaasi sugaysay u taallo ibraahino warqadda waxay ka timid waxaa halkan hambaliyo wacan ka diraysa baa la yidhi hooye maryamo daa-uud diri iyo carruurteeda oo kale ah ayaan cabdi maxamed iyo odageeda iyo carruurteeda shukri cabdi maxamed iyo odageeda iyo carruurteeda iyo maxamed cabdi maxamed iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo maxamuud cabdi maxamed iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa waxaa kaloo ku jira xasan cabdi maxamed hooda cabdi maxamed nadiire cabdi maxamed dhammaan baa la yidhi ilma cabdi fahfahale waxay hambaliyo wacan u dirayaan baa la yidhi xidiga iyo xidigta kale ah mustafe cabdi maxamed iyo marwadiisa warda fu'aad xasan waa gartay ducadu waa xaggiina baa la yidhi marka mustafe cabdi maxamed iyo marwadiisa warda fu'aad xasan ma hadday aqal galeen ma hadday ismehersadeen ma ubad waa u dhashay laakiin waxaa warqadda qaybta kore kaga qoran hambalyo meher wacan so marka waxaan u qaadanaynaa in uu ay ismehersadeen marka waxaan u rajaynaynaa meher wacan aqalgal soo degdegana waan u rajaynaynaa waa hagaag dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray abukaate cabdiraxmaan xaaji gacal iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo doctor cabdicasiis xaaji gacal iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo cubayd xaaji gacal xaaskiisa iyo carruurtiisa cabdiqani xaaji gacal xaaskiisa sulaakha cumar aadan iyo carruurtooda iyo cabdisataar xaaji gacal iyo xaaskiisa faadumo yuusuf iyo wiilkooda xasan xaaji gacal dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan dunida dacaladeeda waxayna taaniyad iyo bogaadinba u dirayaan xuseen sulaymaan cabdulaahi iyo aanisa abukar heraabe oo dhowaan meherkooda uu ka dhacay edmonton dalka canada waxaana ay leeyihiin meherkiina inuu guur qarqabeed in horseedo ayaana bada kaga barinaya nolol raaxa badan caasho heesta xigta noo soo qabo waa tahay waxaan soo qabanayaa codka macaan ee fanaanka kaska iyo heesta ambiyo
nafta armida hogaamiso waxa uu ka gube waa aamuskee nafta armida hogaamiso waxa uu ka gube waa aamuskee ma adkaysiba hufan looga dhigay ilntiyo hoqdiyo olo lahaa jacay ma adkaysiba hufan looga dhigay ilntiyo hoqdiyo olo lahaa jacay ma wabadaaba qadayr baxdiyo taanigayaay ma wabadaaba qadayr baxdiyo taanigayaay ambii walaal alfiyo kunjeer nafku anta ubax ku sidee ubax ku sidee ilbiisaniyo ufayo xare eegan lahaa qalbi omanba gugul lahay ma wabadaaba qadayr baxdiyo taanigayaay ambii walaal alfiyo kujeer nafku anta ubax ku sidee ubax ku sidee qalbiisaniyo ifayo xareen eegan lahaa qalbi umanba kuololaay nafasqaysanba sidoo malin qaba nafasqaysanba sidoo malin qaba welmelaye nafasqaysanba sidoo malin qaba welmelaye samba sidoo malen qaba ku helnanay cidaadayo nafas bay samba sidoo malin qaba welmenay cidaadayo nafas bay samba sidoo malin qaba welmenay ambad baanaho maqurkiyo arkayda dadka gulaayocan maqurkiyo arkayda dadka gulaayocan ambiya ambiya ambiya ambiya ma urkiyo arkayda dadka gulaayocan ma urkiyo arkayda dadka gulaayocan ambiya ambiya ambiya ambiya dhulug balahay ubadkiisa ma ma iluusan tahay dhulug balahay ubadkiisa ma ma iluusan tahay dhulug balahay ubadkiisa ma ma iluusan tahay dhulug balahay ubadkiisa ma ma iluusan tahay
ambiyaay walaalay alif iyo kun jeer nafku aamintaa oo wax kuu sideeyay qalbi oomo baa kuu ololaya
ay ambiyo ay muxuu rabaa markaa qalbigu qalbigu wuxuu rabaa in in ololkaa biyo lagu shubo biyo qabow oo barflas haddii xataa biyo kulul lagu shubo waxaa la dhahaa si walbay u kulul yihiin biyuhu dabku way baktiyaan marka biyo un ku shub noocii doonaan ha erayada ahaado.
soomaalida markaa fiirsa maaragtay Ha.
mucalifiinta heesaa sameeya Ah, yacni sida ay heesaa u sameeyaan markaad fiirso jacaylkii miis kusoo saarayaan
markaasaad gacantan ku qabsanaysaa siday kula tahay ibrahim haye Warqadan- adigu waxaas kuma jirtid miya warqadan waxay ka timid ibraahim hoolaas laysma weydiiyo warqadan aan soo qabanayo waxay ka timid hooyo xabiibo cadaawe iyo caruurteeda cali xaaji gacal qamar xaaji gacal iyo odaygeeda iyo caruurtooda baa la yiri iyo maxamed cali falaax iyo xaaskiisa safiyo dhegey iyo caruurtooda nuurto xaajiye barow iyo caruurteeda iyo tamaam xasan saney iyo odaygeeda iyo wiilkooda iyo sidoo kale farxiyo aadan xaajiye barow wiish odaygeeda iyo caruurtooda xasan wiish iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo dhammaan baa layidhi reer maxamed cali islaweyn dadkani waxay kala joogaan meelo kala duwan waxaanay tahniyad iyo bogaadanba u dirayaan xuseen suleymaan cabdulaahi iyo anise abuukar hiraabe oo dhowaan meherkoodu ka dhacay magaalada edmonton ee dalka kanada ducada waxaa la yidhi soo horgufa reer v o a marka reer v o a marka laleeyahay ibraahinow anagu baa wakiilka ah ila annaga hadda barnaamijkii eh, tabinayna oo wakiilka markaa xil culus baa ku saaran gaar ahaan adiga dhammaan shaqada v o na waa nugula jiraan kulley reer v o a baa baradililey reer v o mar haddii la yiri mas-uuliyaddii marka annagaa qaadayna waxaan leenahay meerkaas allah ka dhigo mid aad kala kulantaan nolol raaxa leh oo idin horseeda guur qeyr qaba bashbash iyo barwaaqo wiil iyo caano gabar iyo caano waata maadaama soo horgufa la yidhi aniguna aamiin aamiin aamiintaasaan gurayaa aamiin allah aqbalo aamiin allah aqbalo dhambaalkan caasho wuxuu naga soo gaaray hooyo dahabo cilmi diini iyo awoowe cabdiqaadir cilmi diini iyo waxay yidhahdeen hooyo baar guuleed iyo aabe aadan macalin axmed iyo xaawo aadan dhangad iyo faadumo aadan dhangad iyo deeqo aadan dhangad iyo maxamed aadan axmed iyo xaaskiisa iyo cabdi aadan axmed iyo xaaskiisa iyo axmed aadan axmed iyo xaaskiisa iyo waxay yidhahdeen xasan aadan axmed khadar aadan axmed iyo waxay yidhahdeen sayid cumar aadan axmed iyo xaaskiisa iyo sayid cali aadan axmed iyo sharmaarke maxamuud xalane iyo salmo maxamuud xalane iyo cusmaan oday iyo hibo oday iyo qiyaaso macalin axmed iyo cabdiqaadir macalin axmed iyo cusmaan macalin axmed iyo maxamed macalin axmed iyo kaafi yuusuf aadan waa wariyahana v o a ee ohio iyo maxamed aadan cumar iyo faadumo daahir axmed iyo waxay yidhahdeen dulmar cabdiraxmaan macalin axmed iyo cabdiraxmaan macalin axmed iyo weli daahir axmed iyo faadumo xasan cabdulle waxaana ay jecel yihiin inay taaneyd kale iyo laaba u diraan cabdirasaaq maxamuud cabdisalaan iyo ubax aadan axmed oo isku mehersada bay yidhaahdeen ohio colombus waxaana ay leeyihiin meerkiina inuu guur raaxo badan idin horseedo oo aad bashbashii barwaaqo kale kulantan mustaqbalka ayaana bida kaga baryaynaa aamiin aamiin mar kale iyo heesaha dhegeystayaasha aanu hayno galabta sabtiyo ibraahino midaad soo qaban lahayd soo dhinacayga adiga noo soo qaba caasho waa tahay waxay iga dhibaysa haddaan bal hal hees kale aan dhab soo siiyo waa tahay waxaan soo qabanayaa dhabta miyaan ku saaraa bal ka waran dhibtaan kula nacayaa dhibkaan kula nacaya waa tahay iskoolkoolintaas ibraahinow malaha waa beerjaleeci waayadii hore hadda warku waa cad yahay waa fanaankii siciid miro xeedar yaa ku laman ibraahim iyo kiisa xaaji aadan adhiigiyo kalgacaalkii xididada jira dagama dhawre adhiigiyo kalgacaalkii xididada jira dagama
aa dhaqan wax dheereen ida roob la moodi aanteed inuu yahay jacaylkii dhawaan gala dhaxa lagama gaari horta ilakaaya inaanu dhumiyaa
intaas ayaan kaga gudbaynaa dhabta miyaa ku saaraa codadkii kasi xaaji aadan iyo siciid mire xaydar warqadaha haddaan mar kale dib ugu laabanno warqadan waxay ka timid assalaamu calaykum baa lagu soo bilaabay waan idin salaamay daadihiyaasha barnaamijka salaamaha caashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandure baa layidhi waan idinka guddoona mid lamidana naga guddooma iyo dhammaan bay yidhahdeen shaqaalaha v o e da innagaa ka wakiila madaxa v o e baa layidhi cabdiraxmaan yabarow bacda salaam baa la yidhi tahniyada dhalasho waxaa diraya aabe cali siyaad faadumo cali siyaad iyo caruurteeda baa la yidhi xadiyo cali siyaad iyo caruurteeda caasho cali siyaad iyo caruurteeda nuuro cali siyaad iyo caruurteeda hindi cali siyaad iyo cabdulqaadir cali siyaad iyo caruurtiisa maxamed cali siyaad iyo caruurtiisa iyo dhammaan asxaab kaloo fara badan iyagoo kala jooga baa layidhi soomaaliya ethoobiya sweden waxay tahni dhalasho u dirayaan duniye cali siyaad iyo odaygeeda cabdi cali oo ku magac dheer cali waa cali bere aan u qaatay waa cali berey oo ay gabadhi ugu dhalatay degmada bacadweyn ee gobolka mudug ducadu waa xaggiina baa la yidhi weliba baa la yidhi caashucuud waa tahay gabadhaasi ku dhalatay degmada bacadweyn ee gobolka mudug waxaan ugu ducaynaynaa inay noqoto tii soo barbaartay ee soo weynaatay ee soo korta ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda ku tagto aamiin
sida ilaa cindhihii kugu habto oobaan ku modiyo hirdogle sida ilaa cindhihii kugu habto oobaan ku modiyo hirdogle yoogaansan aniga ku hanuunsan yoogaansan aniga ku hanuunsan yoogaansan aniga ku hanuunsan yoogaansan aniga ku hanuunsan edaydii adiga u haliso halbawlihii wadnahaadi haysa edaydii adiga u haliso halbawlihii wadnahaadi haysa yogaansan aniga ku hanuunsan yogaansan aniga ku hanuunsan yogaansan aniga ku hanuunsan yogaansan aniga ku hanuunsan anisello anisanano anisello anisanano ihilo waan ku helanahay ihilo waan ku helanahay hawlihii kalgacalkayna haysto akran maayo wixii aan hadiye hawlihii kalgacalkayna haysto akran maayo wixii aan hadiye yogaansan aniga ku hanuunsan yogaansan aniga ku hanuunsan
tahay aan ishelno aan heshiino cododkii labada fanaan xaliimo khaliif magool iyo axmed moogeli baan intaas haddaanu ku dhaafno ibraahinow waraaqihii waad ujeedaa miiska way ka dhammaadeen intii dhegaystayaasha soo direen ilaa iyo daqiiqadihii ugu dambeeyaanu daawacaynay marka mar haddii waraaqihii dhammaadeen welina dhegaystayaasha ay dhegaha noo raaricinayaan hal heesood is leedahay dhegaystayaasha weliba dhallinta yaryar xujooy heesta alkudhigeedu yahay ayaan dhegeystayaashana u soo qabanay iyada ayaana ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaanu ku luqaynaysay yurub genyo intaan barnaamijkanu kale ku kulmi doono waa ibraahim xasan daandurey iyo caashe ibraahim caashicuud oo idinle intaan mar kale barnaamijkan iyo kuwo kale baanu ku kulmi doonno haddii aan laydmo sidaa iyo nabad geli
inti xumahaa ku fogan waxaanuba jaray xidhiidhika xantada intii haleesha inti xumahaa ku fogan waxaanuba jaray xidhiidhika inta dumarnimo xishaday xogtada maxaan waraystay agtada anoo anigu u xiisay inta dumarnimo xishaday xogtada maxaan waraystay jacayl adigu ka xuntahay iswaaga caashiqu xuruubu xujada timidaan ku diiday haddaan xarka kala jacaylka adigu ka xun tahay iswaaga inuu xalimaad dhexdeena mar kale mar kale caashiqu xuruubu xujada timidaan ku diiday jacaylka haddaan xurmeeyo xanaansho haddaan xaqasiyo weliba xeerkiisu dhowro jacaylka haddaan xurmeeyo xanaansho haddaan xaqasiyo weliba xeerkiisu dhowro midkaan qalbigii qalbigii ku xidhay xiskayga midkaan ku suray midkaan xushayen jecladay midkaan qalbigii qalbigii ku xidhay xiskayga midkaan ku suray midkaan xushayen jecladay caashaqa xaggiisa xusiyo u samayn intaalo rumaanba intuu ka dhowro miyo xalu heli jacaylka xuskiisa intuu siyaartamiyo miyo caashaqa xaggiisa xusiyo u samayn intaalo haddaan xarka kala jacaylka adigu ka xun tahay iswaaga inuu xalimaad dhexdeena mar kale mar kale caashiqu xuruubu xumaanba intuu ka dhowro miyuu xal u heli jacaylka codka macaan ee yurub kenya daanduraya caasho waxaan leenahay allele hees baad uga tagtay dhegeystayaasha iyo annagaba barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha aanu intaasi ku dhaafno ismaaciil maxaa noo xilay haatana dalka yeman aynu aadno inkastoo khadka telefoonka maalmahanba uu aada u xumaa kumanaan qof oo reer yaman ah ayaa maanta banaanbax ka sameeyey magaalada sanca oo ay kaga soo horjeedaan mucaaradka xuutiyiinta laba maalmood kadib markii uu iscasilay madaxweynihii waddankaasi cabdirab mansuur alhaadi shalayna dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay hakisay iskaashigii dhinaca la dagaalanka argagixisada ee la lahayd yeman kadib markii ay dhacday dowladdii waddankaasi haddaba falastiin axmed iimaan oo istuudiyaha igu wehelisa ayaa arrimahaasi ka wareysatay wariyaha v o a ee sanca jacfar kukaay
falastiin waa mahadsan tahay xaaladda ugu dambeysay ee dalka yeman haddii aan ku bilowno magaalada sanca ee caasimada waxaa ka jira waxoogaa ah xasilooni darri ay keentay kabixii meesha ay ka baxday xukuumadii dalka yeman oo iscasi iyo madaxweynaha oo isaguna xilkii kaga degastoo weli dhinaca dastuurka marka laga hadlayo arrintaasi uu buuq fara badan ka taagan yahay waxaa jira banaanbaxyo kala duwan oo magaalada ka dhacayaheeda iyo weliba koonfurta dalka yeman oo magaalada cadan ka soconaya kuwaasoo lagu taageerayo madaxweynaha dalka yeman islamarkaana looga soo horjeedo dhaqdhaqaaqa iyo waxa loogu yeeray abdembiga ee ay kooxda ansaarullah ay ka wado dalka yeman iyo gaar ahaan magaalada caasimada waxaa jiray kulamo kala gooni gooni ah oo salayto ilaa iyo maanta ka socda magaaladan xarunta oo ay soo qabanqaadinayeen kooxda ansaarullahi oo isugu yeertay axsaabta kala duwan ee dalka yeman waxa ay doonayaan sida ay horeyba ugu dhawaaqeen in ay soo dhisaan xukuumaddiisa ee boobkii ay ka baxday umadii khaalid baxa islamarkaana ay ku dhawaaqaan gole ee sare oo wadanka si wadaa umuurihiisa inta ee madaxweyne kale uu wadanka imanayo laakiin arrintaasi mucaarad xoogan ayay qaar ka tira axbaabta oo iyadoo arrintaasi ku gacansaydhay welina arrintaasi waa ay taagan marka laga hadlayo dhinaca gobolada dalka yemen waxaa jira kulan maantadan ay isugu yimaadeen golaha ammaanka gobolka macrib oo isagu ku yaalla bariga ee magaalada sancaam islamarkaana ah gobol aada muhiim u ah seelo hubeysan oo awoodoodu ay xoogan tahayna ay joogaan waxa ay soo saareen war ah in ciidamada gobolkaasi ku sugan guud ahaan iyo sida dawladda ee halkaasi ku yaalla aanay wax amar ah oo uga yimaado magaalada caasimada ah aanay qaadan wixii maanta ka dambeeya tallaabadaasi waxaa kaga horreeyay gobolada koofureed oo afar gobol oo ku taala koonfurta oo cadanna ay hogaaminayso iyaguna waxa ay sheegeen in aanay amar kaga yimaada caasimada sanca aanay qaadan doonin oo wixii ka dambeeya hadda ay amarka ka qaadan doonaan magaalada cadan arrintaas oo loo fasirtay gobolada koofureed ay hadda ku socdaan wadadii itaag ugu dhawaaqi lahaayeen marka ma keeni kartaa arrintani in waddankii yeman uu gobol gobol u kala baxo oo maamullo yaryar oo iskooda ay samaystaan cabsidaas ma jirtaa arrintaasi falastiin waa arrinta hadda gudaha dalka yemen aadka looga hadalhayo waxaa jira dhaqdhaqaaq ka socda koonfurta yemen oo iyagu horeba qaarkan axsaabta koonfureed ay jeclaayeen oo ay aada ugu howlanaayeen in ay dib uga go-aan yeman inteeda kale oo ay la soo laabtaan dawladnimadoodii ka hor midowgii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii ka dhacay dalka yemen hadda marka waxaa jira gobolka koofureed guud ahaan ilaan cadanba waxa ay hadda ku jiraan diyaargarow xoogan banaanbaxyo duwanna waa ay ka marka hadda marka aad fiiriso dooda ee gudaha ugu badan dhinaca kala go-a waxaa suurtagala baa lalii xaaladdu ay weynaha dalka yemanna uu sidaas arrintaas waxaa dhici karta baa lo aad loogu badinayaa in gobolada koofe ku dhawaaqaan ay goonida marka arrintaasi kala go-a ah aad ayaa looga baqayaa aad ayaana loo hadalhayaa jacfar kukaay oo ku sugan sanca ayuu ahaa wariyaha v o a falastiin axmed iimaan oo stuudiyaha igu wehelisa ayuu khadka telefoonka ugu warramayay falastiinay bal haddii aad wararkii ugu waaweynaa dalka qodob iyo laba dhegeystayaasha dib u xusid mahadsaned ismaaciil ciidamada ilaalada xeebaha ee somalilan ayaa baaris ku wada markab ku sugan dekeda magaalada berbera kaasi oo sida hub kala duwan iyo gaadiid nuuca dagaalka ah wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan cali maxamed waran cadde ayaa v o eda u sheegay in markabkani uu sido hub ay ka mid yihiin madaafiic beebayaal iyo gaadiidka dagaalka wuxuuna sheegay in haatan ciidamada somalilan ay gacanta ku hayaan islamarkaana ay baaris ku wadaan kumanaan reer yeman ah ayaa sabtida maanta ah ku dibadbaxaya kooxda fallaagada shiicada ee xuutiyiinta arrintan ayaa timid laba maalmood uun kadib markii uu xilka ka degay madaxweynihii dalkaasi cabdirab mansuur haadi dad goobjoogayaala ayaa sheegay in dibadbaxayaashu ay socodkooda kasoo bilaabeen fagaaro u dhow jaamacadda sanca iyagoo u lugeeya dhinaca guryo ay madaxda dalkaasi degan yihiin jimcihii ayaa sarkaal sare oo maraykan oo dhinaca amniga ahi uu sheegay in la hakiyey howlgalladii ka hortaga argagixisada kadib markii ay dhacday xukuumaddii maraykanku uu taageeri jiray madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa kusii jeeda dalka indiya maanta oo sabti ah isagoo wada hadallo lala ra-iisul wasaaraha dalka indiya narendra modi oo ku aadan isbeddelka cimilada iyo xiriirka ganacsi madaxweyne obama ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeya ee ka qaybgala munaasabadda qarannimada dalkaasi oo ku beegan lixii labaatanka januari labada hogaamiye ayaa samaystay xiriir wanaagsan markii uu master modi booqasho ku yimid magaalada tom washington madaxweynaha ayaa la qorsheeyey inuu booqdo taaj maxaal talaadada balse waa la baajiyey qorsha isagoo u duuli doona sacuudiga si uu uga soo tacsi guto geerida boqor cabdalihii dalkaasi oo dhowaan geeriyooday aqalka cad ayaa sheegay inuu madaxweynaha uu ka duuli doono indiya kadib marka uu khudbad ka jeediyo maalinta talaadada ah madaxweyne ku-xigeenka maraykanka biden ayaa hore loo qorsheeyey inuu hogaamiyo wafdiga tegaya balse washington ayuu sii joogi doonaa aad baad mahadsantahay falastiin axmed iimaan waxay gebagebe u tahay akhrintaas warkuna idaacaddeenii galabnimo tan intayn idaacadaha soo socda ku kulmayno waa anigaiyo falastiin axmed iimaan oo idinkaga tegayna sidaas iyo kulantii dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.